waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa soo faragelisay qadi ka dhacday garoonka diyaaradaha aadancadde ee magaalada muqdisho taasoo u dhexaysay shaqaalaha shirkadda favori ee maamusha garoonka diyaaradaha muqdisho kuwa oo dibadbax cabashaha ka dhigay gudaha garoonka aadancadde kadib markii ay sheegeen inay la soo diristay mushaar la'aan iyo qaar ka tirsan shaqaalaha oo shaqada laga ciiriyey taasoo saamayn ku yeeratay in uu joogsado dhaqdhaqaaqii gudaha garoonka aadancadde ee magaalada muqdisho kulanka xalka loogu raadinayey arrintani oo ka dhacay isla garoonka ayaa waxaa wasiirka ku helinayey wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi agaasimaha guud iyo maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho sidoo kale inta uu socday kulankani madaxda wasaaradda ayaa waxaa si qoto dheer looga hadlay cabashooyinka ka imaanayay shaqaalaha ee la xidhiira arrimaha shaqo joojinta iyo sidoo kale mushaar la'aanta ee lagu eedeeyey shirkadda garoonka maamusha war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada ayaa lagu sheegay in wadahadal mirodhal ah kadib laysku raacay in xal waara arrintaasi laga gaaro oo la qanciyey dhammaanba dhinacyadii kala duwanaa ee arrinta u dhexaysay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan maxamed faarax nuux ayaa faray shirkadda maamusha garoonka diyaaradaha ee favori inay si deg deg ah wax uga qabato dhammaanba qodobadii ay shaqaaluhu cabashada ka muujiyeen iyo inaysan saamayn ku yeelan duulimaadyada iyo shaqada guud ee gudaha garoonka ka socota maareeyaha guud ee garoonka diyaaradaha aadan cadde cabdinaasir maxamuud gurey ayaana warbaahinta la hadlay waxaanu dhammaanteen iska hadallo arrin yar oo cabashaa oo ka dhacday garo airboortka aadan cadde international airport oo ay soo jeediyeen dad muwaadiniina oo shaqaalo ah dadkaasi kama ay cabanayn dowladda iyo cid kale midna waxay ka cabanayeen shirkadda handilinka oo faflori ama turkida waxayna ka sheeganayeen in ay baquuqdii ay ku lahayeen ay ka waayeen waana waxa adduunka oo dhan ka dhaca oo mudaaraadka silmiga ah oo dadka shacabka ahi ay xuquuqdooda ama shaqaalaha ay ku raadsanayaan adduunka maalin walba waa ka dhacdaayo wax hadda ayraboorka ku gaara maaha waana wax saxo loo baahan yahay in dadku ay xaqooda sheegtaan haddii ay jirtana la xaliyo oo xuquuqdooda loo soo celiyo haddiisan jirinna wax meesha ka baxa ay noqoto wax weyn oo kaloo meeshan ka dhacay ma jirin kabacdina gacantaan ku qabanna arrinta waana xalinay dadkaasina wixii xuquuqa ka maqan insha allahu tacaala hadday waa helayaan xaqoodii waana ugu maqannahay haddii ilaah yidhaahdo xaq bayna u leeyihiin inay soo jeediyaan cabashahooda waa arrin muwaadin kasta uu xaq u leeyahay inuu soo jeediyo marka alxamdulilah ilaahay nuu guuleeyey in shaqadii ay shaqadooda dib ugu noqdaan annaguna aan cabashadoodii ka soo jawaabno annagoo oo kaashanayna wasaaradda duurista hay-adaha amniga sida niisa iyo iyo taliska iyo booliiska oo aad aan ugu boodayna inay shaqadan nala qabteen dadkina ay si silmiya oo xushmade oo soomaalinimada oo dhaqmeen haddana waxaan ku maqannaa insha allahu tacaala xalinta arrintaas dadka xuquuqdoodii wixii ka maqan inay helaan fafori haddii xuquuqyada ay ka maqan tahayna aan cadaalad samayno iyana xaqooda hesho maadaama ay tahay shirkad waddanka degan oo ka shaqaynaysa marka intaas baan idin wadaagna hawshiina ay dhammaatay shaqadiina ay si habsameen u socoto dhankoodii shirkadda vavori maamulaha guud ee shirkaddaasi muraad destek oo ka hadlay cabashada shaqaalaha ayaa isna waxa uu sheegay in mar weliba ay ku dadaalaan tayada shaqaalaha shirkadda iyo dhowrista xuquuqda shaqaalaha isagoona sheegay in mushaarka shaqaalaha iyo dhammaanba xuquuqahoodii ay ku bixiyaan wakhtigii rasmiga ahaa ee lagu ballamay islamarkaana shaqaalaha tayada hooseeya ay siiyaan tababaro si kor loogu qaado xirfadoodii howsha garoonka muraad waxa uu sheegay inay tixgelinayaan oo ay muhiimad siinayaan habsami u socodka shaqada gudaha garoonka aadan caddi oo uu sheegay inay wanaajinayeen tanii markii ay hawshaasi bilaabeen waxaana uu sheegay in shirkaddu ay haysato khandaraas islamarkaana ay kala garanayso shaqaalaha tayada leh iyo kuwa aan tayada lahayn si kastaba howlihii garoonka diyaaradaha aadan cadde oo muddo kooban hakadu ku yimid ayaa ugu dambayntii la xaqiijiyey islamarkaana si habsamil ay u socdaan dhammaanba howlihii garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaana wasaaraddu ay caddaysay in amniga iyo badbaadada garoonku ay yihiin mudnaanta ugu sarraysa dhanka kale faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgal wadajir ah oo ay ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ay ka sameeyeen aagga degmada wanlaweyn ee gobolka shabeellaha hoose howlgalkaasi oo lagu soo qabtay ilaa iyo saddex ruux oo lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen dhacdadii foosha xumayd ee lagu gubay marxuum lagu magacaabayey isxaaq daa'uud maxamed kaasoo la sheegay inuu ahaa nin dhimirka loogu jiray islamarkaana aana qabiil halkaasi loogu dilay taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay ilaa iyo saddex nin oo lagu tuhmayo inay ku lug lahaayeen dhacdadaasi foosha xumayd taliyaha ciidanka dhulka sahal cabdulaahi cumar jenaraal khaalid oo uu dhinac taagnaa wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed oo la hadlayey warbaahinta ayaa xusay in raggani lasoo xiray lagu kala magacaabo saalax xuseen cali cabdulxamiid cabdulaahi siidow iyo daahir mukhtaar shiribow khaalid ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in eedaysanayaasha lagu wareejiyey maxkamadda ciidamada qarabka sida islamarkaana laga qaadi doono tallaabo adag oo sharciga waafaqsan shalayo taariikhday ahayd tobankii bishii koo iyo tobanaad laba kun labaatan iyo shan waxaa nimid xafiiska xeerlaalinta haddaan nahay ciidamada qarabka sida degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaana u nimid dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday degmada walaweyn taasoo ugub ku ah geyga soomaalida dhacdadaasoo lagu gubay oday waayeelah oo lixdan jir ah degmadani walaweyn odaygaasoo dhimir ka xanuunsanaa islamarkaana jirdil iyo gubid lisugu daray dhacdadaas ayay u timid xafiiska xeerlaalinta guud ee ciidamada qalabka sida iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida si dhacdadaasi ay baaritaan ugu samayso sida ay wax u dhaceen islamarkaana ay gacanta ugu soo dhigaan maleeshiyaadkii xadgudubkaasi joorfalkaasi ka dhex samaysay degmada walaweyn wuxuuna cadaaladda horgeyn doonaa maxkamadda ciidamada qalabka sida raggii falkaasi geystay oo qaarkoodna ay xiran yihiin qaarkoodna lagu daba jiro oo ay soo qabanayaan laamaha amniga farxadkooda waxaa kaloo dhacday dhacdo kale oo ka dhacday deegaanka yaaqbari weyne dhacdadaasoo sababtay dhimashada shan qof iyo dhaawaca shan qof waxaana ku baxay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kala dhex galay islamarkaana dembiyey colaaddii halkaasi ka soo bilaabanaysay ee dhimashada iyo dhaawacda sababtay sidoo kale waxa uu taliyuhu sheegay in dowladda soomaaliya aysan ogolaan doonin in ay dalka ka dhacaan falal arxamdaro ah oo noocan oo kale ah isagoona carabka ku adkeeyey in sidoo kale ay ku raad joogaan mas-uuliyiin dowladda ah oo af iyo maal u adeegsanayay horinta colaaddaasi walow uusan cidna magac dhabin waxaan ciidamada amniga gaar ahaan ciidanka darab iyo guutada toddobaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee fadhigoodu yahay degmada walaweyn ku amraya in ay nolol iyo geeriba ku soo qabtaan kuwii laayey dadkii shacabka ahaa ee shalay sidoo kalena gubay ceelkii yaaqbari weyne iyo tuuladiiba sidoo kale waxaan dhammaan maleeshiyaadka reeraha ee ku sugan degmada walaweyn ku amraya inay u hoggaansamaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo qoraal sharci ah u haysto in ay soo qabtaan dembiilayaashii loo haysto gabboodfalladii ka dhacay deegaankan sidoo kale waxaan baaristeenna shacabka soomaaliyeed ugu soo bandhigi doonnaa mas-uuliyiin xasaanad leh kuwaasoo colaadaha halkani ka dhacay uga qayb qaatay af iyo maalba wabilahi towfiiq dhacdadan ka dhacday degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ahayd mid si weyn ay dadka ugu argagaxeen taa oo dhalisay xiisad xooggan oo weli ka taagan duleedka degmadaasi oo sagaashan kilomitir u jirta caasimadda muqdisho waxaana ay reertay saamayn aad u xun oo durbal laga dareemay deegaanka maadaama maalin kadib uu dhacay dagaal aad u xoog badan oo geysay khasaare soo gaaray qoys ku noolaa halkaasi oo la sheegay in halkaasi lagu dilay islamarkaana guryo dhowrah dab la qabadsiiyey hay-adda culimmada soomaaliyeed oo ka hadashay dhacdadan ayaa sheegtay in kaalintii dowladda oo maqan ay sababtay in arrimahani ay soo lalaabtaan oo ay noqdaan kuwa ay sahlan tahay in mar weliba la filan karo wararka s b s magaalada muqdisho
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali